kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa doorashada soomaaliya oo hadda aqalka sare ay ka bilaabatay maamulada qaarkood haddaba xilligan duruufo canke ku geedaaman doorashada soomaaliya marka loo ego doorashada hadda dhacday dhammaystirka doorashada aqalka sare ee golaha shacabka oo la filayo inay ka bilaabato guud ahaan soomaaliya barnaamijkeenan toddobaadka waxaynu si gaar ugu eegi doonaa arrinta la xiriirta soo xulista madaxweynayaasha maamul goboleeda ay soo saareen sanatarada u tartamaya kuraasiya dooda ka dhalatay iyo sida loo heli karo doorasho hufnaan ku dhacda waxaa nagala qaybgelaya wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda caafimaadka xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waqtigu ka dhammaaday maxamed siciid cabdulaahi gudoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxidiin shaatax soomaali public agenda hogaamiyaheeda mahad waasuge iyo sacdiya axmed nuur cali oo ka tirsan ururada haweenka u dhadhaqaaqa dhowaanna tagta magaala dhuusamareeb si weynna arrintan ula socotay gaar ahaana arrinta aqalka sare dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeya maxamed saciid sidey u bilaabatay doorashada soomaaliya ilaa hadda saddexda maamul ee doorashadu ka dhacday bismillahi raxmaan raxiim sidaa la socotaan hadde isjijiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan run ahaanta rajaynayno in ay ku dhammaato sidii soomaaliya oo dhan ay wada rajaynayso insha allahu tacaala challenge badan wuu jirayaa hadeer sida muuqatana saddexda state sanataradooda iyo qaabkay waxu dhaceen dadkao dhan waa waa geemkii horey jiray unbaa haddana weli socda oo labada kun iyo lix iyo tobankii qaabkii wax loo dooranayo waana arki doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo aan rajaynayn inay hufnaan ay jiri doonto marka ay timaado maxaan dhahday aqalka hoose aqalka sare hadda howluhu siday u socdaan run ahaantii wax harayba waa nus baa haray nuska kalena way soo baxeen waxaan rajaynaynaa in uu kheyrna ku dhammaato ka kalena waxaan rajaynaynaa sida habraacyada doorashadu ay sheegayaan ayaguna run ahaantii inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilowdaan hawshanna ay noqoto gebagabo ilaa hadduu yidhaahdo bisha octoobar sidaasna ay doorasho noogu dhammaato koley ma dhihi karno doorasho perfect may tahay mise mid perfect mise mid soomaaliya o dhan u qalanta ma tahay laakiin waa gameka aan annaga dooranay inaan ciyaarno gamekaasna de ruleskiisana waa horey baaba loo loo sameeyey annagoo in the middle of the game joognana hadda ruule la bedelayana ma jiro soomaaliya meelo fog bay ka timid oo qaabab badan ay isku soo dooratay vetl labaatanka sana lasoo dhaafay qaabkana hadda waa qaabkii dee lagu heshiiyey ay soomaaliya ragga siyaasiyiinta mise ragga labeenta u ah siyaasadda maantadan hogaaminayo ay ku heshiiyeen ma dhihi karno wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ka qayb qaatay ma ahan waa run ma ma dhihi karayno
cusmaan shaatax bulshada rayidka dadaalaad wadeen aada baad ishugu hayseen guddiyaad abuurteen sidee wax u socdaa markaa fiirisaan aqalka sare hadda bilaabata bismi illahi raxmaan raxiim ugu horeen horta waxaan salaamaa wasiirka iyo sacdiye iyo mahad oo dooda igula jira v o edana u mahad celina runtii sida wax u socdeen si wax ku bilowdeen si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xooji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho runtii si macquula ku dhacdo maaha waxaana muuqato runtii qaabka ay doorashada hadda loo qabtay aanan dhihi karnaa inay tahay xulasho aysan ahayn doorasho waana waxa aada ugu xunnahay inaysaan wax u dhacaan iyadoo dadku ay intaa ay sugaayeen waxaana ka muuqato markaan fiirisid qaabkii wax u socdaan khilaafka siyaasadeed ee soo taagnaa qabadna ku ahaa doorasho dadka inay ka dhacaan inuu weli raad ku leeyahay isjijiidkiisa qaabka doorashada u dhacday waana runtii ma dhihi karo wax hadda oo
maxaad kala jeedaa tusaale ahaan sidoo weli saameyn ugu leeyahay wuxuu ugu leeyahay saameyn marka aada fiirisid sida kuraasta loogu xiraayo dadka heshiiska waa sax waxaa lagu heshiiyey in madaxweyneyaasha maamul goboleeda ay soo magacaabaan soona gudbiyaan dadka musharaxiinta ah ugu yaraan labaa la yiri laakiin way ka badan karaan labo marka in dadkii isqabsiga siyaasadeed ka hadlay ama ra'yi ka dhiibtay inay maanta dhibano u noqdaan siyaasadeed ra'yigoodii ay ku waayaan kursigii runtii de wax waxay la tahay oo oo aada fahmi la fahmi karo waa inay maaragta ay tahay wax aan kalsooni badan dhalinayn
saadiga dhowaan waxaad tagtay deegaan doorashooyinka meel kamid a dhowsamareeb baa tagtay dabcan maxaa ka socday sidee loo soo xulay ilaa lixda kursi haddaad bannaanka timi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka u horeysa walaalahay waa idin salaamaya dhammaantiin v o edan waxaan uga mahad celinayaa fursaddan qaaliga ay siiyeen run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan doorasho macnaheedu waxay tahay inay jiraan tartamayaal tartamkana waxay tahay inuu galo qofkii soo buuxin kara shuruudaha inuu tartami karo marka run ahaantii waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah waxayna taagan tahay ninkii xoog leh ayaa xaaja maaragtay u toostaa waxay taagan tahay maaragtay awoodda uu leeyahay madaxweynaha uu soo xulaayo aqalka sare senatarada hadday tahay awood isagaa magacaabayo oo sida hadda aan ka warqabo waa waa inay tahay hebelaa wata iyo hebel xaguu ka yimid kaamkaan muu ka socdaa kaamkaana ka awood badan awoodu sheegasho maaragtay ama dadka madaxweynaha talada haya maanta xafiiskiisa ama musharaxiinta tartamaya ee siyaasadda saamiga ku lahay bay soo jirtay ahaan hebelaa la wataa iyo hebelaa kursi loo xiraa hadday tahay oo maaragtay loo diiday dad badan oon anigu ka mid ahay oo tayo ku leh maxaa laguu diida baan maqoon dad haweenka maxaa laguu diida waxaaba la ii diiday magaca xataa in lasoo qoro magaca in la igu soo daro tartamayaasha aqalka sare ayaa la ii diiday run ahaantiina waxay tahay lixda kursi ee lasoo magacaabay waa waa lixda kursi ee la yiri waa xiran tahay labada kursi oo hartay waa labada kursi looga baqaayay in qiyaamaha dhaco iyo in maaragtay ay wax socon waayaan marka waxaan dhihi lahaa haddii ay tahay in madaxweynuhu ciduu doono uu saxiixo isagana kolleyba waxaan dareemayaa culeysyo badan inay haystaan madaxweyne ahaan oo aysan sahlanayn inuu ama dhinacan yiraahdo ama dhinacan yiraahdo ama uu kursi furo ama uu kursi xero laakiin waxaa la rabaa oo loo baahan yahay in la fiiriyo maxaa ka dhalan kara waxaan soo baxay waa scandal kii weynaa waxa hadda maaragtay maaragtay maanta banaanka yaala mahad waa suge cilmibaara samaysaan waxbaad ka qortaan arrimaha taagan gaar ahaan doorashada soomaaliya xilligan khilaaf ankee ah ku geedama guud ahaan adigoo maqlaya daruufaha hadda bilowday aqalka sare
waa maasinta cabdiqaadir iyo dhammaan inta igala qayb qaadanaysa doodan iyo iyo dhegeystayaasha v o a runtii doorashada si fiican kuma bilaaban oo yacni natiijada soo baxday iyo qaabka doorashada aqalka sare ay ku bilaabatay ma ahan mid wanaagsan waxaana ay ka bixineen muuqaal aan fiicnayn doorashada golaha shacabka ee soo socoto oo la filayo hadda inay noqoto tillaabada xigta waxaa muhiima in aan isla fahanno doorashadan ma ahan doorasho oo dadka ay rabeen ma ahan doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobankii oo wax yar laga bedelay waaye marka la eego qaabka loo soo xulo aqalka sare aqalka sare afar sano ayuu ayuu jiraa hadda waa waa termkii labaad oo golaha maaragtay xubnihiisa la dooranayay labada kun iyo lix iyo tobankii iyo iyo haddaba madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa loo siiyey awood inay iyaga soo magacaabaan dadka tartamayaasha ah laakiin laba ayaa cusub sanadkan midda koowaad waxa waaye in golihii doorashadiisii la gabalgabalaynayo marka laga reebo puntland stadyada kale jubbaland iyo southwest iyo galmudugba in haaf la doorto qaab xubnihii qaar dib loo dhigo waa cusub tahay disyeer arrinta kale oo cusub waxa waaye dad danaynaya kursigii inay u tartamaan oo diyaar u ah oo isharaxay qaarkood in in loo diiday inay maaragtay liiskii lagu daro dareen noocaas labada kun iyo lix iyo tobankii ma jirin arrintaasna dee khilaafka wadanka iyo iyo siyaasiyiinta sida ay isku u kala aragti duwan yihiin iyo maaragtay ayay qayb ahaan muujinayeen laakiin sida ay ku bilaabatay doorashada runtiisi oo oo aan aan qurux badnayn waayo oo aan dhammaad qurux badan aana muujinayn maxamed saciid waxaa tiri waa lagu heshiiyey dadka labeynta siyaasadana hawshan gacanta ku hay marka ma waxaa lagu heshiiyey in in dadka doorashada laga reebo in musharaxiinta abaabada laga soo horto tusaaradda isadiyi joogto ma sida baa lagu heshiiyo ahayd heshiiska la gaari doorashada
ulal waxa aada raadinaysid dee marka hore horta asaasku waa inaad si fiican aan isla eegnaa marka markii aasaaska uu dhismihiisiiba horta marka horeba wixii aan anaga rabnay inay perfect kusoo baxaan ayaan kusoo bixin oon raalli ku noqonin hadda guri waxaa noo soo baxayo qalqaloocan marka taasi waa la noolaanaynaa sababta keentayna waxa weeyaan anigu ma dhihi karo maxaan rahday siday wax u dhacaan deegaanada aniga si diibli uguma warhayo siday dadku kuraasta u kala qaybsadaan ma garanayo laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay raalli waxaan marka horeba ka noqonay inay sidaan wax u socdaan rag siyaasiyiin baan u daynay oon u wakiilana hawshaan inay qabtaan raggiibaa galay mar alla markay galeenna dee aniga hadda maanta markay timaado waqtigii laysburbursanayay keliya inaan hadalnana mayaan ahayn waxa kani waa wax awalka horeba qalad ku dhisnaa bilowgii hore four point fiveki ku yimid four point fiveki waa inaan wax ka bedelnaa nidaamka iyo categoriga qofka lagu dooranayo qofka waa inuu soomaaliya markaan niraano kadib waxyaalo kala soo raacaan haa beelihii waa la isdilay laakiin laakiin sida hadda waxu dhaceen ma ma ma- yaa ku heshiiyey in in kuraasta laba qof loo qoraba qof la ama malkhiis la sameeyahay ma heshiisyada la hayay kamid tahay walaal mid aan kuu sheego arrimaha farsamada waa arrimo kale waxa kani qofka haddaa weydiisana si kaleu wax kaaga jawaabaya qofka kale dareemaya in meesha laga riixday in wax kaluu sheegaya laakiin xaqiiqda jirta marka hore waxay tahay waxaan raalli ka noqonay wax sida ay yihiin inay dad nooga wakiil noqdaan dadkaasi waxay soo saaraanna aan raalli ka noqono marka ilaa iyo hadda aniga sida ila muuqato waxay tahay waa heshiis siyaasadeed oo ay ragi meel isugu yimaadeen oo maantadana ay ogaayeen dadka badankoodana ay predict garaynayeen in waxa kane iyo si kaleba waxay usoo baxayaan waa rajaynaynaa inay khayr ku dhammaato waa rajaynaynaa in beelaha ay saameyn weyn ayaan ku yeelanin oon cudur cusub oo dhibaato siyaasadeed mise dhibaato kale oo amni iyo ayan sababin laakiin xaqiiqda taalla waxay tahay sanad bay jiitamaysaa doorashadan intana waxaa kusoo gaarsiiyey wax kale ma ahayn qaabkiibaa waxay tahay inaan isku fahmin saasay tahayna waxaan wax ku dhisaynaa sidaan kuu sheegay wax awalka horeba ay qaladaad badani ay ka muuqdeen haddaan rabno inaan wax saxno waa inaan hoos ka bilownaa hoosna waxaa laga bilaabi karaa marka ah soomaaliya oo dhan ay diyaar u noqoto ilaahay hadduu yidhaahdana kolley maanta meesha aan joogno shalay maynaan joogin ka hadalkan iyo qaabka aan hadda u hadlayna xitaa wax badan baa ka bedelnaa toban sana haddaad dib u noo- u laabatid progress ma jiraa ha progress wuu jiraa howl baa socota waxaan rajaynaynaa laakiinse perfect ma tahay maya laakiin laba kun iyo lix iyo toban sida ahayd waxaa le way ka duwan tahay hadda oo kuusoo laabana ismaan sheetakh maxaa ka dhalan kara sida hadda wax ku socdaan aqalka sare hadday ahaato oo kuraasta la qorayo bulshada rayidkasa dareenkiinaan ma gaarta meelaha qusiisa
aada umahadsantah annaga ugu horeyn heshiiskii toddobiiy tobankii setembar intaana la seexin ka horne waa ka hadlalnay eh, qaabka ugu habboon wax ku imaan karaan een, kuna cadaadinay eh, madaxdii waagaas eh, talada gacanta ku haysay markii heshiiska seexeenna waa la kulanay oo waan u sheegnay in doorashada hadda la qaatay ah doorasho dadban ay tahay tii labada kun iyo lix iyo tobankii qaladaad badan oo la galay labadiy tobankii iyo lix iyo tobankana aana dib loogu laaban lagana waantoobi karo waa la wadaagnay madaxda waa ku celcelinay waa ku celcelinay waa ku celcelinay Eh, nasiib daro waxaa muuqatay eh, is-aamin daro iyaga dhexdooda ka jirtay inay abuurtay khilaaf siyaasadeedoo muddo soo taagnaa Een, taa naftirkeeda waxaan kala hadalnay is-aamin darada sida keliya loogu bixi karo inay tahay maadaama talada ay tahay talo dadka ka dhexeyso oo talo soomaali leedahay in dadka kale oo ah eh, eh, saamileyda talada laga soo qeybgeliyo si loo helo balancy ama miisaan xaqiijiyo wixii lagu heshiiyey in sida loogu talagalay ay u hirgalaan taa naftirkeedana fursada lama siin bulshada rayidka lama siin oo aan u arkeenay Laakiin- inay ay naqon karto eh, in jaanib saddexaad oo ba- eh, awoodda ay khilaafka laysku haysto xaqiiji karo waan raacsanaha wasiirka in systemka wax badan ka qaldan yihiin laakiin eh, qaladka inaan ogolaano haddana aan ka aamusno iskuma qaadan karno waa inaan ka hadalnaa waxa aad u baahan in u baahan laga hadlo waa taa waa in laga hadlo waa doorashada sideeda waxaa loo qabtaa in meeshii la joogo meel ka duwan la gaaro hore hore loo socdo waxaa aayaan daraha marka een, annagoo og iyagoo og madaxda inta badan maamul goboleedyada qaabka ay ku yimaadeen iyo sida ay ku yimaadeen in haddana siday ku yimaadeen si ka daran ay sameeyaan runtii ayaan dara waay waxaan filaynay inay wax saxaan ay ku qaataan een, kalsooni kaga kasbadaan ee, bulshada ay markaa ay xukumaan ama ay matalaan inay ku saxaan inay nidaamka doorashadan wax badan oo saxa ay qabtaan waana la samey kari laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii xaqa u lahaa inay la doorto waxna doortaan hadda waxaan joognaa dadkii inay tartamaan loo diido xuquuqdoodii iska dhaaf inta uu loo diiday kuwii loo keenay ee ee soo xuleen naftirkooda hadda inta badan la yidhaha iscasila oo ma tirtami kartaan runtii wax aada loogu xishooda waay oo engirta waxay saameyn yeelanaysaa dowladda dhala doonta inay weyn doonto kalsoonida shacabka ee noqoto dowlad keliya taagan oo aan ku dhisnayn kalsoonida shacabka taana waa caqabad kale oo waxay keeni doontaa in afar sano kadib haddana aan ta hadda aan taaganay meel ka hooseysa aan sii gaar heshiisyadii la gaaray ee toddoba tobankii sebtembar bulshada rayidka dhowr qodob aad uga hubsneedeen habraacidaad ku jirteen door baad kula hadeen ma ma adinkaa ka gaabshay mase doorkiiniba hadda meesha oolin inaad kor joogtaysaan aad ka qayb gashaan inaad erga xagee waxaad ka bedela bulshada rayidka doorkii bulshada rayidka doorkeeda oo dhinaca oo practicalka ah wuu jiraa oo waa u diyaar garoonay waxaan sameynay xurun la yidhaha xurunta la socodka doorashooyinka waxaan sameynay dadkii aan u tababarnay oo doorashooyinka kasoo eh, warbixin lahaa is u dhacayaan oo dhinaca shaqadu ay socotaa Eh, tan habraaca ah oo heshiiskii toddobiyo tobanka september daba socday waxyaabo badanaa laga bedelay ilaa iyo hadda aan kula hadlaayo waa dhowr maraan weydiinay guddiga doorashadaan weydiinay eh, xafiiska baraha ministrkaan weydiinay eh, guddiga eh, laleeyahay eh, test ayaan weydiinay ilaa hadda waxay nagu hayaan habraac cusub ayaa jiro habraac cusub ayaa jiro soo bixi doono wax ilaa hadda aan gacan ku haynana oo soo baxay haba yaraatee ma jiro rajada kama qabnabo in ay qaabka hadda wax u bilowdeen markaad fiirisid in la ogol yahay in wax la saxo marka taa aadi maarata aan marka weli ma cadda doorkiina weli ma cadda magacaana u qornaa ilaa hadda ma cadda sacdiyo daruufahaas adaga geedaama markaad fiirisee doorashada saameynta ku yeeshay maxay kula ahayd in in in la samayn karo beesha caalamka meeshan taageerto dhaqaala lagu bixiyey maxaa kuu muuqda in la qaban karo run ahaantii aniga waxaa ii muuqata inaysan doorasho ahayn oo dadkii soo bixi lahaa la ogyahay oo maaragtay eh, eh, eh, in dadka ay gacanta ugu jirto ma- ma- madaxweyneyaasha maamul goboleennada eh, eh, maaragtay gacanta ugu jirto sanadka ay u isticmaaleen dadka ayagu doonayeen ama dadka ay ku qasbanaayeen inay soo saaraan inay soo saaraan Eh, tii kaloo ahayd eh, eh, maaragtay golaha shacabkana wuxuu noqon doonaa sida ila muuqata eh, haddaysan kasii liidan labadi kun iyo lix iyo tobankii inaysan ka fiicnaaneyn ee noqon doonto eh, dabaabaadka iyo waxa laysku hortaagan yahay iyo yaa lacag leh marka anigu waxay iila muuqataa in maaragtay loo turo soomaali dalkeeda ay u turto dadkeeda ay u turto khaasatan farinteedu waxay ku socotaa ra-iisul wasaaraha oo ka ah maaragtay maamulaha door- doorashada meesha doorasho ma taalo marka maadaama lasii og yahay anugu tala waxaan ku ta- ku jeedin lahaa lacagta lagu bixinayo doorashada guddiyadan la sameeyey oo sha- ee- ee- ee shambooliga ah oo maaragtay wax ay qaban karaan awood aysan jirin maadaama madaxweyne goboleedyadii ay sheeganayaan awood absolute ah oo cid wax ka qaadi karta ama wax ka sheegi karta lahayn ayse siiyeen magac qaabidiiba inay hor istaagaan dadkii oo maaragtay xaqa u lahaa oo soo fuliyay shuruudihii labadii kun iyo toddobiyo tobankii iyo heshiisyadii la gaaray heshiiska la gaaray sharci ma aha dastuur kuma qorna waa heshiis is-afgarad waayo is-afgaradka yaa gaaray maamul goboleedyada marka ma noqon kartid maxkamad kama noqon kartid xeer ilaaliyihii eedaysanihii iyo maaragtay dacwoodihii intaba kama noqon kartid marka waxaan ku talin lahaa lacagtaas toddobada milyan iyo labada boqol la soo dhiibay inaan lagu khasaarin maadaama dadka la wataa ay milyano iyo ka badan ay wataan lacaga ay kusoo galaan in la siiyo sideedda boqoloo kun ee caruur ah ee ku gaajoonaya u dhimanaya malnutritionka u dhimanaya daryeel la-aanta u dhimanaya ee eber ilaa iyo iyo iyo shan sano jira oo soomaaliya in lagu quudiyo markaas dowlad isfahama is-afgarada la dhiso ee dadkii soo bixilaa la ogyahay markaas kadib dad technical oo tayo loo shaqadii qaban kara markaas loo loo shaqaaleeyo anigu saasay ila muuqataa sababtoo ah tanu doorasho ma aha
mahad waa suga waxbaad ka qoreysaan federaalka doodaha taagan dhowaan waxaa jiray khilaaf la sheegay in madaxweynaha rasaaraha uu udhexeeyay madaxweynuhu warqadu soo rasaaruhu uu kasoo daba saaray ma laga yaabaa in saameyntii mar hore jirta ay sii saameyso maxaa idin muuqda waa mahadsantaha cabdiqaadir n runtii ra-iisul wasaarahan waa hadlay oo dee dadka markay wada shaqeynayaan waa waa shaqada waa la isku qabtaa n gaar ahaan dee xilli oo aad u u xasaasiya lagu jiraa oo oo transition ah n ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadaha ay soo saareen oo muujinaya inay ka aragti duwanaan eh, n inay jirto waa jirtaa laakiin u malaynayo inay aada usii xoogeysanayso oo maaragtay hawsha hadda doorashada socoto in macnaha khilaafka hadduu xoogeysto dee madaxweynaha oo hadda in dad badan ay aaminsan yihin inuu musharax yahay fursaddiisii aada usii wiiqaysa oo maaragtay haddii ra-iisul wasaarihii uu uu maaragtay aan isla wada shaqaynin marka ma u malaynayo inay inay inay saameyn weyn doorashada ku yeelan doonto umalayn maayo
xildhibaan cabdullaahi dabcan golaha shacabkaad ka tirsan tahay doorashaada aadeysaa koonfur galbeeda lagaa soo doortaa ma kula tahay in doorasho hufnaana la heli doono si aqalka sare ka duwan mase iyadan waxay noqon doontaa xulista si talamida maxaa idiin muuqdo wallaahi horta sida habraacyada iyo qaabka ay hadda odayaashu ay u heshiiyeen waxa weyaan percentages baa jira oo ay odayaashu ay qayb ka yihiin haddii markaan waxaan rajeynana dee dadkii soo ergada dooranayay xildhibaanka kolley waxaa jiri doona rag baa soo soo xulanaya qabiilkii inta uu lafa uu ka kooban yahay kursiga imise qofaa udhay ay maxaan dhahday laf ayaa iska isla wada leh marka taas baa ka talin doono iyadoo uu nidaam dowladda meesha ka jirta mise dowlad goboleedka meesha ka jirtana ay ku leedahay maxaan dhahday saameyn ku yeelan karto marka waa howl run ahaantii aada u ballaaran waxaana rajaynaynaa de hadda in ayaa xaqiijinaya in in in reeruhu in reeruhu ergadooda soo hushaan oy wax doortaan yaa kafaalo qaadaya laba kun lix iyo tobankii meelaha qaar koonfur galbeed waxaa la yidhaahdaa xildhibaanaha ergadooda soo dooran baa jooga kuraasta ku fadhiya la ogyahay marka yaa yaa kafaalo qaadaya in dadku ay awood u yeelaan wax soo doortaan yaynaan ka hor dhicin weli lama gaarin arrintaasi laakiin waxaan rajaynayaa sida hadda maxaan dhahdaa la sheegayo in ay kaga duwan tahay lamber ahaan marka la eego boqol iyo koob bay noqonaysaa konton iyo kowdii ma ahan waxaana rajaynayno annaga sida dhabta sida wax loo sheegay iyo siday wax u qoran yihiin inay u dhacaan laakiin xaqiiqda jirta oo aan aaminsannahay waxay tahay inay waxyaalo badan ay isbedeli karaan laakiin rajo aad baan uga hanweynahay in cid walbo kursigaasi ay qaybsanayso marba haddii si qaldan markii horeba four point five-ka wax lagu dhisay lagana raali noqday qaladkii la yidhi qaladkan wax ku wadaynaa kowdiiba la yidhi cadaalad daradana raalli aan ka noqonay marka haddeerna waa inaan ka raalli noqonaa in dadkii meesha kuraastaasi lagu fariisiiyey mise loo asteeyey inay u tartamaan ayaga dhexdooda sidaasna ay kusoo baxaan wax aan mar walba ku celceliya waxay tahay soomaali dowladnimadeeda jamhuuriyadda saddexaad haddaan rabno inaan dhisano qaabka aan ku socono waqti dheer bay nagu qaadan doontaa labaatan sanaan soo jiitamaynay four point five-kii afar sano loogu talagalaa ilaa haddeer aan daba taagannahay haddeer way kasii dhooqowday oo waxay noqotay sheeko kale waxaan rajaynayna laakiin aan hob aan rajana aan ka leeyahay waxay tahay in dadkan dialoga noocan iyo fikirkan iyo in si cilmi ku dhisan loo loo loo karkariyo oo run ahaantii doorashada soo socoto doorashadan wax ka bedesho annaga raalli kama ahayn in doorasho daddan la aada run ahaantii ka xildhibaan haddaan ma codkayga aan ku hadlaayo doorasho waxaan rabay tan dhaanta tii hore labada iyo toban kun iyo saddex iyo tobankana ayan ahayn doorashadeena banaankaan la taagnaynoo ummadda soomaaliyeed cadadka ugu badan ay ka qayb qaadan kara inay ka qayb qaataan marka waa arrin annagoo dhan noo wada tala waa arrin inaan maanta ka shaqaynana ay u baahan tahay yaya noqon keliya labada kun iyo labaatan afartii labaatan shantii la gaaray haddana cabaadkii baa bilaabanaya waa soomaaliya waa inay ayada dialogue furan oo run ahaantii dhab ah ay bilowdaa dib u heshiisiin dhab ah weli may dhicin waa in la galaa waa in ilaahay looga baqaa ummadda iyo dadka dulmiga lagu hayo markaan ka wada waxay tahay nin dhan baa sagaal bilood ku dhashay baa la leeyahay maya anaa sagaal biloodkii aan ku dhashay ku dhaama marka taasina waa inay soomaaliya ay ka baxdaa waxaa yeelay categoriga qaabka ya may de walaal waad aragtaa de hadda soomaaliya siday wax ku qaybsato aniga maanta waxa ka dhacaya koonfur galbeed ha noqdo mise galmudug ha noqdo mise qof kale doorashadii laisku diiday iskaba daaye dad qof categoriga la doortay mise qofka la raadinayay mise frameka la geliyey ayaa soomaalinimadii way ka maqan tahay keliya inuu soomaali yahay gadaal bay ka imaanaysaa waa inuu laftaas ahaadaa waa inuu qofkaas ahaadaa waa inuu reerkaas ahaadaa waa inuu saas ku yimaadaa markaa soomaalinimo aan u noqonay noqotay marka walaal labaatanka san lasoo dhaafay iyo ka badan dhibaatada ugu weynay jirto waa arrintaas waa muwaadinka soomaaliyeed yaa muwaadin soomaaliyeed xuquuqda uu leeyahay ma loo wada siman yahay ma loo wada siman yahay jagooyinka oo kale hadda ka soo qaata haddaan naraahno tusaale ahaan madaxweynihii iyadoon indirectly la hadlin baa dad ay u xiran yihiin ra-iisul wasaarihii indirect guddoomiyihii baarlamaanka dad bay u xiran yihiin guddoomiyihii aqalka sare dad bay u xiran yihiin baa laleeyahay aawey soomaalinimadii aawey muwaadinkii wadankani rabay inuu u adeego sida dhabta aad baad umaasan tahay xildhibaan cusmaan shaataakh markaad fiirisaan aqalka sare dabcan labaatan xubnooda timid in yar baa harta marka loo eego guudaha laakiin golaha shacabku ma ka badbaadi doonaa saameynta hogaamiyaasha siyaasadda raje intee laga qabta inay ka badbaadaan
runtii doorashada waxaa horta ku habboonaan lahayd oo maqan inay jirto maxkamaddii dastuuriga ahaa oo loo dacwoon lahaa meeshaa ka maqanta guddiyo waxaa la sameeyey isjiijiid ku yimidaa la sameeyey oo lagu kala cadgoostay oo qofba qofkuu rabo meeshii kusoo darsaday awoodahana qaarkood la xadeeyey sida guddiga xalinta khilaafaadka oo la yidhi go-aanka u dambeeya waxaa iska leh madaxdiyaa iska leh waxaan ogsoonahay ciladaha u waaweyn inay ka imaanayaan madaxda bulshada rayidkii oo qaybtii saddexaad naqal laheyd oo oo arrimahaas iyo tan qaybteeda lixaad ka qaadan laheydna waa la waa waa limitationa lagu sameeyey waxaa marka muuqato wax kasta oo doo aqalka hoose golaha shacabka doorashadiisa ka dhaco inaysan jiri doonin qaab lagu xakameeyo iyo qaab loo dabagalo taana waxay suurtagal ka dhigaysaa in cidda maamulka hayso ay siri doonto ee markaa ay u sameyso labada kun iyo lix iyo tobankii waxyaabaha dhacay waxyaaba la fila inay dhacaan ma ahayn laakiin hadda dadku waxay ogaadeen waxaas in la samey karo ayay ogaadeenoo hadda waa u bareerayaan shalay way xadaayeen maanta u bareerayaan inay sameeyaan tan culeyska weyn ka imaaneysana meeshaas waaye qaabkii lagu xakameyn lahayna waa maqan yahay inkastoo annaga bulshadeed ahaan aan aan hadda sameyno xurunta la socodka doorashooyinka oo aan soo bandhigi doono laakiin marka lasoo bandhigo laakiin laba kun lix iyo tobanna waad qoreyseen bulsha rayidka waad qorteen xog baad haysaan meel kastoo dad kormeeryaala joogay taariikho adagaa dhacay laakiin in la qoro waxaa ka macno badan ama in la sheego marka maxaa diidan inaad kuraasta la boobay ama la boobayo in faraha lagu fiiqoo la yidhahdo saasa ku dhacay wax diidaya ma leh annaga cashirkii laga bartay labada kun iyo lix iyo tobankii waxbaan ka bedelnay waxnaan ka baranay labada kun iyo lix iyo tobankii riboortka aan soo saarnay wuxuu ahaa markii doorashada dhacday kadib aan soo saarnay laakiin hadda waxaan soo saaraynaa maalinla ayaan soo saaraynaa waxa dhacay dadka xorumaha noo joogana dad maalin walba soo soo riboort gareynayo waaye wixii meesha ka dhacay isla maalinkaas wax dhacaynaan ka hadlaynaa waxaa meesha ka dhacay ee ma sugeyno intoo aan ka dhamayno waana waxa aan ka baranay cashirka aan ka baranay labada kun iyo lix iyo tobankii waaye dhinacaas annaga waa waa u diyaar garoonay laakiin waxaan aada u jeclaan lahayn dadaalada annaga aan sameynayno iyo shaqada annaga aan sameynayno in mas-uuliyiinta dowladda federaalka barnaamijka u horeeya iyo dowlad goboleedyada ay ka faa'iidaystaan ee noqoto wax macno badan u sameeya doorashadii haddii marka iyagii aysan ka faa'iidaysanaynin dadaalka annaga aan sameynayno ama ay u arkaan mid liddi ku ah rabitaankooda waxay saameyn ku yeelanaysaa doorashaday saameyn ku yeelanaysaa waana tan aan aada ugu walwalsannahay ilaa haddana aan aan ka weysannahay in maaragta ay ay wada shaqeyn noocaas ah ee bulshada rayidku ay kala yeeshaan maadaama way arag badan ay u leeyihiin marka weli kamaana sabrin laakiin ilaa haddeer aqbalaadda dhinacaas aaday u liidataa maarata isla su-aashaas mahdaa suge hogaamiyaashu siday hadda ugu ugu milan yihiin ama saameynta ugu leeyihin aqalka saro ah inay iyagu soo xulayaan ma soo magacaabayaan golaha shacabka ma badbaadi doonaan daba dadku madax banaani iyo in ergadu wax doorataa reeruhu fursad fiican ma heli doonaa
waa su-aal fiican runtii waxaa is leeyahay sida heshiiska todobiiya tobankii sebtembar iyo todobiy laatankii mayba ku qoran yacni madaxda dowlad goboleedyadu waxay macnaha si toosa u magacaabayaan xubnaha aqalka sare laakiin golaha shacabka beelaha kuraasta iska leh ayaa maaragtay maaraysanayo saddex sabab ayaan isleeyahay saameynta madaxda dowlad goboleedyada ee golaha shacabka waa u yaraanaysaa midda koowaad waxa waaye laba laba degmo oo state kasta ka mid a ayaa doorashada la geeyey oo labada kun iyo lix tobanka waxay had hal hal caasimadooda oo ay ka taliyaan ayaa dadkii o dhan isugu imaanayeen soo hadda madaxweynaha iyo iyo maaragtay madaxtooyada steydyadaba inay laba magaalo ay outcomeka iyo doorashada kala duwan oo ka Iyaga dhacayo kale Soomaa magaalada kale een, ah, ma- wa- way ka saameyn yar tahay taas sababta koowaad waaye oo xoogaa doorashadii way kala eh, fog tahay midda labaad waxa waaye ergada een, ah, tiradeeda waa badan tahay markan oo kursi kasta ayaa boqol iyo kow qofood la- ah, la raba inay inay doorato midda saddexaad oo aan isleeyahay waana muhiim hadda doodaha maalmaha soo socdo aada u xoogeysan doonana way- wa- waayo waxa waaye waxaa hadda eh, la rabaa in la sameeyo guddiga xulista ergada oo la igu sheegay in ilaa iyo shan xubnood camal ay noqonayaan oo odayaasha iyo iyo iyo bulshada rayidka eh, laba qofood eh, maaragtay oo la sheegay inay noqonayaan inkastoo qaabka ay ku imaanayaan aanay aanay caddayn marka haddii la sameeyo guddi xulista ergo oo ka madax bannaan guddiga stateka een, haddii maaragtay eh, boqol iyo kow qofood ay soo maaragtay xulanayso waxaa isleeyahay saameyn waa jiraysaa laakiin sida ay hadda u saameynta ugu yeesheen Aqalka sare.
natiijada aqalka sare aaday uga duwanaa doontaa ayla tahay Waa gartay. golaha shacabka rajo ma ka qabtaa inaad aadda maadaama la leeyahay saamayntu yaraan doon rajo intee la ku muuqato wallaahi aniga run ahaantii waxaan ka soo jeedaa beel qadsanayd labaatan sano oo maaragtay saddexdii beelooda wax lagu daray midna uu lix iyo toban sano haystay midna uu haystay sideed sano oo guud ah aqalka loo hoose iyo qabanaya.
baarlamaanka marka si guud ahaan waxaan kuleeyahay markii ergadii ay haysato beel toddobaatan iyo shan boqolkii qof lix iyo toban haystaa ma geli karaa doorasho ma ku guuleysan karaa waa maya marka anagu jaaniska aan lahayn oo aniga sacdi ahaan aan lahaa wuxuu ahaa aqalka sare jaaniskina waa madaxweynahayga ii diiday marka eh, run ahaantii waxaan leeyahay eh, si uu wadanka ku badbaado oo maaragtay eh, looga gudbo kiraadan taagan sababta wax isma bedelayaan ma sugaysid intaad masage abuuratid inaad gelay kuusoo baxdo marka eh, waxaan leeyahay eh, inay mudan tahay beelaha qaara hadda aqalka sare haystay si looga hor istaago aq- eh, eh, eh, haystay eh, baarlamaanka oo si looga hor istaago baarlamaanka ayaa xubintii waxaa la geeyey iyagoon raalli ka ahayn beesha aqalka sare marka eh, run ahaantii eh, ergaduna waxa waaye waa iska noqotay waxa la yidhaahdo ganacsi marka waxaan to be honest aadan uga walwalsanahay siyaasadda soomaaliya sababtoo ah yaa badbaadinaya wadanka sababtoo ah baarlamaanka iyo aqalka sare waa meeshii wadanka loogu shaqayn lahaa ummadda wax loogu qaban lahaa oo federaalka ku dhismi lahaa oo dastuurka lagu hagaajin lahaa oo shuruucdii iyo dhaqaalihii iyo maamulkii iyo wax walba wadanka lagu jihayn lahaa marka hadday soo baxaan eh, dadaan lala xisaabtamin oo sanadihii ay soo shaqeeyeen xitaa wax ay qabteen iyo wax kale aan la ogeyn ee dadaan kusoo bixin rabitaanka beeshii xataa ee, inkastoo qalad wax lagu saleeyey qaladkii wax la rabaa ee, caanadaatad waa in dabadooda la qabtaa marka waa la qalday haddana ha iska qaldanaato ma ah sheekada marka waxaan leeyahay walwal zaa-idaa jira waxa- waxaan waxaan rajaynayaa madaxweyneyaashana inay dib ugu uga fiirsadaan si wadanka lagu badbaadiyo xitaa eh, systemka xun afar fiican ha lagu soo daro aad baad umaasantahay Eh, su-aasha ugu dambeysa oo dhammaanteen aan wadaagin waxa waaye sidee loo gudbi karaa daruufahaas oo dhan sidee lagu heli karaa baarlamaan tayo leh oo bedelo saaxiibkay eh, maxamed saciid cabdulaahi baarlamaanku ka mid ahaa aan kaa bilaabo sidee loo heli karaa baarlamaan tayo leh Eh, waa gabadha walaashay hadalka ay tiriyaan aada uga helay haddaad masega abuuratid galey kuusoo bixi mayso marka soomaaliya waxay u baahan tahay inay fadhiiso soomaaliya si dhabna ay u wada hadasho intaan waxaa la dhoobdhoobaayo meel ma gaarayso waxa kanna waa dhibaataa dhacday dhibaatadaas sida looga baxana waa dhibka in la taabtaa haddaan daawada la raadinin si dhabaana loo raadinin waxaan unbaa jira haddii la yidhaahdo ciyaarta sideeda ha inoogu socoto annagaa dan ku leh sidee looga bedeli karaa aniga Su-aasha ugu wada hadda dambeysa.
xaqiiqa jirta ka ugu weyn waxa weeyaan kow soomaaliya oo wada fadhiisataan ku idhi miiska yaa fadhiyey shalaytu markii aan intaan ka hadlaynay yaa fadhiyey dadku ma u wada dhamayn waa la kala fadhiyey waana la isla fadhiyey dulmigana waa lagu wada- waa waa lagu kala heshiiyey waana dadna waa lagu riixay inta intaas intaan ka baxno category kale aan samaysano soomaali soomaaliya naga weyn anagoo dhanna deeqda qofka soomaaliga ah category kale ee lagu soo doorto oo categoriyadan hadda rafaadka keenay ee heer gaarsiiyey dadkii laandheerayaasha ahaa inay iyaga dhexdooda laandheer iska soo sa- laangaab iska soo saaraan heerkaas gaarsiiyey wayna kasii daraysaa haddii mar wax cilmi ku dhisan feker ku dhisan cadaalad ku dhisan ayan meeshani kasoo bixin soomaaliya soddonka sano iyo lixdanka sano lasoo dhaafayba dowladnimaanu sheeganayna dowladnimada aad bay nooga fog tahay sidee lagu heli karaa baarlamaan tayo leh iyadoo isha lagu hayo hadda socdo cabdiqaadir waxaa is leeyahay doorasho dadban siyaasiyiin tayala ma soo saarayso gaar ahaan nooca hadda ay u naqshadaysan tahay sida uu wasiirka sheegay rules of the game in la bedelo waayo haddaan la bedelin natiijo ka fiican ma herayno midda labaad waxa waaye in yacni siyaasadda laga heshiiyo oo maanta dalkii siyaasiyiin dowlad goboleedyo iyo maaragtay federaal iyo mucaarad ahaa ishardinaayo intay iyaga ishardinayaan wax ma dhaqaaqayaan midda ugu dambaysaan leh waxa waaye doorashada xigta ee labada kun iyo shan iyo labaatanka si aan looga hadlin doorasho dadban iyo iyo maaragtay ergada aan badina si aan looga hadlin dowladda xigta ee maaragtay mandate-ka afarta sano heli doonto inay day one bilowdo inay kaabayaashii doorashada diyaariso diyaargarowgii iyo shaqadii doorashada la qabto oo maalintaas laga bilaabo si macnaha u dhacdo doorashada afar sano kadib
aniga waxaan dhihi lahaa wa waxay tahay in haddii dowladda cusub ee imaan doonta maaragtay oo la doorto baarlamaanada la doorto hawsha ugu horeysa wadanka ee juhdiga la geliyaa inay noqoto dastuurka in la soo saaro dastuur ay soomaali ku midaysan tahay oo soo dastuur soomaaliya anfacayo oo dad yaqaana dastuurka oo aqoon u leh iyo khibrad ay soo diyaariyaan oo la dhammaystiro doorashaduna diyaarinteeda ay ka bilaabato sanadka koowaad ee madaxweynaha la doorto ma aha afartii sano markay dhammaato in meelaha la carcararo la yiraahdo aryaa doorashadii maaragtay maxaa ku dhacay ma suurtagelayso run ahaantii annaga waxaan ka midnaha dadkii sugaayo hal qof hal cod way suurtogeli weysay hadda sidii ay ku socotaa marka waxaan rajaynayaa dowladda dhalanaysa inay ka faa'iidaysato fursadeeda ah inay dastuurka xooga saarto yaa ii qora reerkaana ah aada joogugu dambeyn
aniga waxay la tahay horta ko isla xisaabta inuu jiri karo taa oo lagu xaqiijinayo dadka baarlamaanka golaha shacabka hadda dhiman soo geli doono inay yihiin dad isla xisaabtanka iska gudbi karo marka ugu horeysa marka labaad waxaan dhihi lahaa talada doorashada controolkeeda hayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska prime ministerka in dhulka la dhigo oo taladaas ay naqato talo shacabkan wax laga siiyo cid walba wax ka tiri kartan wax laga siiyo iyagana ay yeeshaan ilaalinta keliya aysan controolkii hubintii aysan xakameyntii xakameynayaan ee talada dhulka dhigaan oo iyaga ay ku kooban tahay keliya taa haddii ay suurtoodo waxaa suurtagala in la badbaadin karo golaha shacabka imaan doona haddii laakiin todobada qofood ama lixda qofood keliya ay ku eg tahay talada iyaga haystaan iyaga uun ay ka maalashaqoonayaan waxay la tahay capacity ay kusoo saaraan golo shacab oo tayale ma jiri doono dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oynu ku eegeynay doorashada soomaaliya ee daruufaha xilliga ku geedaaman iyadoo aqalka sare ka bilaabatay maamulada puntland koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka tirsan golaha shacabka ee muddaxiliedkiisu dhammaaday guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxidiin shaatax oo bulshada rayidka arrintana si weyn maalmihii lasoo dhaafo ugu howlanay arrinta doorashada sacdiya axmed nuur cali oo iyadu saameynta kuraasta la xire ay saameyn ku yeelatay dhowaana kasoo laabatay magaalada dhuusamareeb iyo mahad waasuga oo ah cilmi baare ama madaxa somali public agenda barnaamijka nagala qaybgelaya dhammaantiin aad baad umahadsantihiin